hay-adda gargaar oo ahlan ka tirsan wasaaradda maaliyadda soomaaliya islamarkaana ka shaqeysa horumarinta ganacsiyada iyo bangiyada dalka iyo sidoo kale bangiga horumarinta jarmalka ayaa heshiis ku kacaya sagaal iyo toban milyan ku kala seexday magaalada muqdisho ee caasimada dalka heshiiskan ayaa ku qotoma sidii loo horumarin lahaa ilaha kala duwan ee waxsoo saarka dalka sida beeraha xoolaha kalluumeysiga tamarta dalxiiska caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta dhallinyarada goobta lagu saxiixayay heshiiska ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda madaxda sare ee hay-adda gargaaro madaxa bangiyada soomaaliyeed madaxda horumarinta iyo iskaashiga caalamiga ee safaaradda jarmalka ee soomaaliya oo ay uheliyaan saraakiisha mashruucan gudoomiyaha hay-adda gargaaro suleymaan cabdi ducaale ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiskan waxaana uu dowladda jarmalka uga mahad celiyey garabistaaga shacabka soomaaliyeed waa munaasabad lagu saxeixayo heshiis ay wadagalayaan dadka jarmanka ee shaqaysta oo ay cashuurtoodii ah oo ay ugu deeqayaan dadka ganacsatada ee soomaalida jooga lacagtaas waxaa loo loogu deeqay dowladda soomaalida laakiin waxaa maamulaysa gargaara gargaarana waa entity ay actually dowladdu leedahay sida wasaaradda maaliyaddu laakiin u shaqaysa hab ganacsi u shaqaysa ujeeddadaydu waxaa weeyaan inaanu lacagta aan aanu marino bankiyada si bankiyadu ay uga faa'iidaan bankiyada oo lacagta ay hayaan ay tahay lacag short term funds ah laakiin aan haysan medium lacag maaragtay muddo dheer qaadanaysa oo aan deyn muddo dheer qaadan aan ahayn waxaanu u marinaa bankiyada iyo microfinance institutionska mfi hadda waxa aanu la macaamilaa toddoba banki toban banki baana soo soo dalbaday toddoba ayaanu hadda u ogolaanay saddexda kalena waxaa laga yaabaa maarata dhowr bilood ka bacdi in fursadda mar kale loo furo gargaara waxay kale oo lacag ka haysaa world bank dowladda jarmankuna world bank waxay kamid qayb bay ka tahay dowladaha bay ka mid tahay maarata caawiya dowladda world bank lacagta gashada weeyaan soo laba dariiqay noogu yimaadaan jarmanku dariiq ah inay shir inay ka qayb galaan maarata world bank iyo european unionka iyo inay toos wax noo siiyaan intaba wax sameeyaan agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda soomaaliya suleymaan sheekh cumar ayaa sharaxay waxa ay uga dhigan tahay soomaaliya heshiiskan deeqdana waxay ka dhigan tahay wax runtii faa'iido badan laga gaadhayo waxaa loo soo dhoweeyey dadkii soomaaliyeed gaar ahaan dadka u baahan in laga gacan siiyo dhinaca baac mushtariga iyo ganacsiga ee ka shaqeeya sektarada lafdhabarta u ah dhaqaalaha dalka oo ay ku jiraan xoolaha beeraha kalluumaysiga tamarta waxbarashada iyo caafimaadka taas waxay ku tusaysaa in marka shaqadan ay bilaabanto ay abuuri doonto shaqo iyo ganacsi labadaba ganacsiyada ka abuurma lacagtan deeqda ah ee gargaara lagu wareejiyey dowladda jarmalku ay bixisay waxay ka qayb qaadan doontaa marka koowaad shaqo abuurka gaar ahaan dadka businesska samaynaya iyo barwaaqada busineskaasi abuuro oo iyadana noqon doonta midii looga faa'iidaysan lahaa dhinacyo badan oo xagga dhaqaalaha ah